saacadihii la soo dhaafay waxaa deegaanka gabar oo hoostaga degmada gabiley ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ka dhacay iska horimaad dhexmaray ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan dadka deegaanka iska horimaadkan ayaa yimid kadib markay dadka deegaanku diideen shirkad rabta inay macdan ka qotaan halkaasi kadibna waxay ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan dileen laba qof oo shacab ah oo ka mid ah dadkii kasoo horjeestay arrintan qaar ka mid ah ehelada dadka ay dileen ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ka warbixin dilalka loo geystay labadani qof meydkii horaa noo yaalla dhaawac ayaga iminka la sidayna waa kaa iminku go'ay waa nala laayey haddii nalagu laayeyna beeraha iyagii baa nalagu laayay ilaa dawladdii muuse biixi baan waar naga qabta oo toban jeerna la khiyaameeyey oy kala dusayaan tana laysay waa dawladda waxaana dilay maxaa la dhahay booliska waxaanu leenahay alla ogaado inaanaan sidaa ku tagaynin oonu ku maranayno haddaanu dumar nahay haddaanu inamo yaryar nahay haddaynu agoomihii yaryaray soo kici timay way ku maranayaaninka annaga dhibta ugu badan la soo gaadhsiiyey waa booq shalay markuu mucaaradka ahaa wuxuu ku mucaaradayey inuu xukuumadda hadda talada haysa ee waddani ay ka qaban doonto tallaabo sharciga waafaqsan macdintaa la qodanayo iminkana wuxuu yidhi macdintu waxay haysataa warqado sharciga waafaqsan wuxuu soo bandhigay warqado aan meel aan haysan buu soo bandhigay badhasaabka gobolka gabilaa arrinkaa isagaa shirkadda la socda sheer buu ku leeyahay badheedh cad buu u soo raacay si kastaba haatee dilkan ayaa imaanaya xilli maamulka la baxay somalilan uu doonaya in macdinta dhulkaasi u gacan geliyo shirkad shisheeye taasi oo keentay in shacabka iska diidaan ayna iska difaacaan maamulka la baxay somalilan